Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daahfuray qorshaha isbeddelka qaranka ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka ilaa labada kun sagaal iyo labaatanka. Munaasabadda lagu daahfurayo qorshaha isbeddelka qaranka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa ka warbixiyay muhiimadda qorshahan.
ra-iisul wasaare diyaarintiisa qorshe la diyaariyo qorshihii ugu badnaa ebed ee laga qayb qaatay consultationkiisa iyo maxaan ku dhahaa eh, la talintiisa oo ah dowladda qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada eh, ganacsatada n g oska donarska u n-ka qof kasta oo ka qayb qaatay Eh, waxaan aad iyo aad anoo soomaali oo dhan horteeda eh, ka caddaynayaa hoggaanka iyo guidansiga ra-iisul wasaare xamse iyo dhammaan la taliyaashii wasi- wasiirada iyo howl- howlwadeenada iyo xukuumaddaba roolka ay ka qaateen guusha iyo maxaan ku dhahaa eh, maxaan ku dhahaa eh, maanta aan taaganah waxaan rabaa qof kasta inaan u mahad celiyo doorka uu ku lahaa oo ra-iisul wasaare afartan iyo shan maalmood aan saddex boqol iyo konton qofooda maalin kasta waxaan isugu keenaynay hangarka marka waxaad dareemi kartaan mas-uuliyadda iyo waktiga ee madaxda isugu timid iyo waxgaradka iyo aqoon-yahankaba intaba Eh, khudbadda iyo keyno- keynote speakerka ra-iisul wasaaraha noo ah anigu waxaan halkan usoo istaagay kow inaan u mahad celiyo dadkii doorka ku lahay oo dhan inay maalintan maantana maalin weyn inoo tahay in qorshuhu qoraalkiisa iyo diyaarintiisa bis tahay oo ay fulintiisa hadda inoo bilaaban doonto oo ah boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa fulinta waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda ee baalka ee wasaaradda qorsheynta iyo hawshii wasaaraddii qorshahan waday inaan si khaas ugu mahad celiyo eh, tiimka world bankiga ee christina nagala joogta maalgelintii ay ka- ay- ay nagu caawiyeen in qorshahan uu suuro galo iyo dadka kaleento oo technicalka iyo resourciga intaba nagu nagu nagu nagu maalgeliyey Qorshaha isbeddelka qaranka oo ay qoraalkiisa socday in muddo ah ayaa waxaa soo diyaariyey in ka badan afar boqol oo qof oo isugu jira khubaro iyo mas-uuliyiin dowladeed kaasi oo bedelay qorshihii hore ee horumarinta qaranka n d b nine waxaana uu xoogga saarayaa qaabkii dalka ugu gaari lahaa horumarka la taaban karo shanta sano ee soo socota